bal iminkana fiiri taswiirta shan iyo tobanaad oo inankii kolkii usoo dhowaa aqalkii aabbihii ayuu aabbihii jeeda ka arkay oo aabbihii waa uu ku soo cararay si markaasi u soo dhoweeyo inankiisa oo inankii nacaska ah ee dhallinyarada waxauu yidhi aabbow waxaan ku dambaabay cirka iyo dhulka iyo adigaba anigu ma qalmo hadda kabacdi laga bilaabo inaan noqdo wiilkaaga laakiin iga dhig mid ka mida shaqaalahaaga laakiin aabihi waxa u sheegay shaqaalihii inay wiilkiisa u keenaan koorhka ugu qurux badan iyo faragalka ugu qurux badan oo loo geliyo oo waxa uu sheegay shaqaalihiisii odaygii in inankiisa weyl naaxday markaasi loo qalo oo loo dubo oo waxa uu aabbuhu aada ugu faraxsanaa in inankiisii ka dhintay uu u soo noolaado waa uu ka lumay oo haddana waa la helay oo waxay bilaabeen reerkii oo dhan inay dabaaldegaan oo wiilkii weynaa ee kan ka weynaa waxa uu isaguna ka imanayay beerta dhexdeedii oo intii kii weynaa uu soo socday waxa uu maqlayay muusiga iyo ciyaaraha iyo qosolka dhacaya oo markaas ayaa kuwii shaqaale waxa uu weydiiyey maxaa dhacaya waa maxay wax aqalka ka dhacaya oo waxay ku yidhahdeen waxay yimid inankii niyara ee nacaska ahaa oo aabbaha iyo shaqaalihii weyl bay qaleen oo isagaa loo dabaaldegayaa oo wiilkii weynaa ayaa cadhooday oo markaas ayaa wiilka weynaa waxaa ku yidhi intaasoo sannadood ayaan si shaqo adag ah kugu shaqaynayay aabbe oo wax walba oo aad ii dirtid ayaan sidii tooska ahayd u qabanayay oo aniga waxba imaadsiin oo xataa imaadsiin ri aan saaxiibada markaas u qalo aan kula dabaaldego laakiin wiilka nacaska ee maalaayacniga ah markuu lacagtiisii iyo xoolihiisii uu kusoo dhameeyey dhirlanimo iyo khamri markii uu soo laabtay weyl ayaad u qashay soo ma aha laakiin odaygii baa ku yidhi wiilkaygiiow adigu mar walba waad ila joogtaa oo wax walba aan leeyahayna waa waxaagii laakiin aabbow waxaan kuu sheegayaa in wiilkan inaga dhintay oo imika inoo soo noolaaday taasina ay tahay tan aan u dabaaldegayo haddaba saaxiibow kee baad jeceshahay labadan walaalo ahaa ma kaweyar baad jeceshahay mise wiilka weyn ma waxaad la mid tahay wiilka yara nacaska ahaa ee xoolihiisii dhililmo iyo khamri ku soo dhameeyey ee aabbihii u yimid ee qirtay dembigiisii ee haddana aabbihii uu ka dhigtay wiilkiisii oo kale mar labaad oo kitaabka quduusku waxa uu inoo sheegaa haddii aan dembiyadeenna qiranno in ilaahu yahay caadil oo dembiyadeenna uu inaga badbaadin doono ilaa waxa uu doonayaa inaan dembiyadeenna ka tegno oo aynu isaga ku soo laabanno oo isaga la noolaanno aynu qiranno dembiyadeenna bal iminkana fiiri oo eeg sawirka lix iyo tobanaad